hayadda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay degmada qoyti ee gobolka togdheer kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada degmada qarashka ku baxay ceelkan ayaa waxaa bixiyey walaalo muxsiniin oo ku nool magaalada hargeysa kuwaasoo u wakiishay hay-adda alraxma cabdikariin maxamed nuur oo ka mid a howlwadeenada hay-adda alraxma ayaa ka waramaya ceelkan celbiyoodkan alraxma oo ah soo gaadhsiiyey ilma xasan xaaji maxamuud warsame xasan garweyne iyo hooyadood oo la yidhaahdo aamina maxamed xaaji muuse ayaa na soo gaadhsiiyey waqfigan oo noo idmaday inaan maanta waqfigaa u fulino deegaankan aanu ka fulino ayaa isaguna nasiib u yeeshay deegaamada baahida badan ay ka jirto aanu ku xulannay baahida ka jirta awgeed waxaan leenahay marxuumkaa luu waqfiyey ilaahay ha gaadhsiiyo sadaqada ilaahay ha ka dhigo qabrigiisa rawda tumiyaajana qaar ka mid a bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiya ceelbiyoodkan loo hirgeliyey waxay ma garanaysaa ceelka ay bixiyeen waa ceel daboolan oo jiinkii macawata oo berkadii xoolaa biyaa lagu shubaayey sida sawirka ka muuqata waxa weye loo sameeyey halkan baahi ballaaran baa taala ceelkaasi kuma filla konton ceel oo sidaa loo xidhaa xitaa xoolahan kuma filla gobolkaa ugu dhaca markii waagu beriyo xoolaha la keeno gobolkaa ugu dhacay imikana de waa ku alxamdulilah inta fushay iyo imika intan tooran dee waa badan yihinoo in badan buu kafeeyey maasha allah marka kolleyba haddii waqaf la bixinayo in xoolaha iyo dadkaa jilicsan horta loo bixiyo waqaf aad baan u soo dhoweynaynaa dhowr iyo soddonkii sane waddanku markaas dub loogu soo noqdayna wax qabad xagga gobolka uga yimi ma jirin marka ceelkan maanta la daah furay shiikhaas loo markaa loo waqfiyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay waxaanu uga baryaynaa markaas inuu ka aqbalo oo markaas waqfigaa maaragtay dadkaa kurbadu haysee dee maaragtay haraadka ay ka soo furteen ceelkan ayaa dabooli doona baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira degmada qoyta ee gobolka togdheer iyo deegaanada kale ee hoos tago